ururka dhalinyarada magaalada baydhabo ayaa aruuris ugu jira agoon iyo danyar waxay magaaladaasi ugu qaybiyeen dharkii ay ku ciidi lahayeen munaasabada dharka loogu qeybiya caruurtan ayaa waxaa goobjoog ahaa xubnaha ururka dhalinyarada magaalada baydhabo iyo qaar ka mid ah waalidiinta caruurta isaaq duucaysan gudoomiyaha ururka dhalinyarada magaalada baydhabo ayaa ka warbixiyay tirada caruurta ay u qeybiyeen dharka wali sharafweyningaha inaga geeka bulshada qaybasha shalduban oon ku horeeyaan naafada indhoolayaasha barakacyaasha ciyaalka agoonta ah iyo mayleraay dadka kaleeto oo danyarta ah inay oo mayleraay un hadeersina dharka ciid si oo mayleraay maalinta ciidda iyoona maxay ahayto farxad iyoon qaadan ana oo wakiilku ahaa kambaniga salwa general service company wali geeka dharciid anka deeqnayha dadka dhow boqol qof dadkaasaytii oo inaska jaraan bulshada qiibasha shalduban oo duruufaysan oon awoodna mayle raay farxadda ciidda ama dharka ciidda mahad bileerin wali hanjeediyayha mas-uuliyiinta qiibasha shalduban ee kambaniga meel walbii rogaan weylana ciidaan mahadsantin qaar ka mid ah waalidiinta caruurta ayaa dhankooda u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay soo gaarsiinta dharkan
bismillaah alxamdulilaahi rabbialcaalamiin awlan ilaahay subxaana wa tacaala aan mahadnagaana markale maartay ee barnaamijka hay-adda salwa ee hana geeyey sidii barnaamijka iyo dalanka tara galay iyo aan ka mahadnagaan kambaniga salwa barnaamijka inka horreeyay hanayn bilaaway laakiin insha allahu tacaala walbadana waxaan ku khayr badan ku rajeyna insha allahu tacaala bismillaahi raxmaan raxiim hay-adda salwa ma inka mahadnagaana dhariidana sidii um iyaalkanaba ilaahay walaay hunku qobada bismillaahi faataada insha allah sifayle dhaliideed neensiidi umaha nagaan boqolkiiba boqol umaha nagaan sarwa maha sante maanta dhar iideed nasiidi eedanka mahadiyahayna iiganeerne warka iidan haysana geeka mahadiyahana eedanka antoysagna ogaantee lahaaw hayadda salwa sin do'ayne do'aysantiin farahasantiin meedhaakan ku qaadan war ku badan anaa siin ku gili maajma alkadoonaa ku gili anaa siin ku weela onun ilaahay dadkii ka heerseed anaa nay weela dadkii soonkii salaadika gudud arkinisi anaa nay weela khayra siin hajahayne ilaahay andisha awlaadin baara anaa siin ku weela dadka farahasagna maa siin jeelane ma'e kasaba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baykofur galbeed soomaaliya ayaa waxaa ku nool qoysas badan oo danyar iyo barakacyaal ah kuwaasi oo aan awoodin ciidsiinta caruurtooda